waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta coronavirus waxa ay ku xaqiijisay in afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey guud ahaan dalka soomaaliya laga diiwaangeliyey sagaal iyo toddobaatan xaaladood cusub oo cudurka covid sagaal iyo toban iyadoo ay cudurkaasi ka bogsoodeen afar iyo toban ruux islamarkaana ay u geeriyoodeen ilaa iyo afar bukaan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya fawsiyo abikar nuur ayaa caddaysay in labiiyo lixdan ka mida bukaanada la xaqiijiyey inay rag yihiin halka toddobiyo tobanka kalena yihiin haween siddeed iyo soddon ka tirsan bukaanada cusub ayaa waxaa laga diiwaangeliyey gobolkan banaadir labaiyo labaatanka kalena waxay ku sugan yihiin deegaanada jubbaland halka deegaanada koonfur galbeed iyana la xaqiijiyey in koob iyo toban ruux ay ku sugan yihiin sidoo kale siddeed ruux oo ka tirsan bukaanada ayaa ku sugan deegaanada puntland
afar iyo labaatankii saacadood ee ugu dambeeyey ee xaaladaha la helay tiradooda waxay gaaraysaa toddobaatan iyo sagaal waxaa rag ah lixdan iyo labo waxaa dumar ah toddoba iyo toban nambaradaas meesha ay ka kala joogaan ee soomaaliya banaadir waxaa jooga soddon iyo siddeed xaaladahan inshaalla afar iyo labaatanka saac ee ugu dambeeya laga helay ee jubbaland labaatan iyo labo south west kow iyo toban puntlandna siddeed tirada guud ee dadka laga helay waddankeenna ee coronavirus positive ah waxay isugu tegaysaa siddeed boqol iyo soddon iyo shan dhimashada waxaa kusoo korortay saddex qofood ilaahay ha u naxariista jannadii ha ka waraabiyo sabar iimaan ha ka siiyo intay dhimatay tirada guud ee dhimashadana waxay isugu tegaysaa soddon iyo siddeed waxaa laga waayay viruska jirkooda ama ka bogsaday cudurka ee afar iyo toban qofood tirada guud ee bogsatay waxay noqonaysaa toddobaatan iyo shan wasiirad fawsiyo abikar ayaa ugu baaqday muwaadiniinta soomaaliyeed guud ahaan inay qaataan talooyinka caafimaad iyo wacyigelinta qaybta ugu aadanna ay ka qaataan dadaalka ka hortagga iyo xakamaynta cudurkan coronavirus sida loo jeedo nambaradii ee haddaan fiirino muqdisho gobolka banaadir iyo gobolada kale waa sii kordhaysaa waxay u sii kordhaysaa weliba si aan caadi ahayn haddii la fiiriyo taas micnaheeda waxa waaye waxaa jira dad kaloo ka badan oo aanan weli la arkin ama aanan soo sheegin soo raadsanin adeeg caafimaad waxaan kula talinaynaa qof allaale qofkii cudurka calaamadihiisa isku arka ama isaga shakiya inuu tago xarumaha caafimaadka ugu dhow inuu wacda nambarkii loogu talagalay gobolladoo dhan nambaraa jira loogu talagalay oo free ah inuu wacdo inuu warsado yacni kaalmo caafimaad iyo waano inuu qofka isqariyaa waxay keenaysaa in asagana cudurka keligiis uu yacni uusan raadsanin uu kusii xanuunsado inuu u gudbiyo dadka u dhow cudurkan ma aha cudur la qarsado waa wax ilaahay naga haayo la daaweyn yacni laga hortegi karo waa wax qofka lagu kaalmayn karo inuu ka bogsoodo ha u gudbinin qofka aad jecesha ha u qarinin cudurka haddii aad adiga isku ogtahay ha u qarinin qofka aad jeceshahay ama kula nool ama familkaada ama saaxiibada ama bulshada inteeda kale waxaa ku saaran waajib dhanka kale doctor maxamed maxamuud cali fuji oo ah la taliya sare oo wasaaradda caafimaadka kana tirsan guddiga ka hortagga cudurkan coronavirus ayaa bulshada u diray fariin wacyigelineed si gaar ah dhallinyarada soomaaliyeed maadaama ay yihiin da-da aadka uu u saameeyey caabuqani covid sagaal iyo toban isagoona ugu baaqay inay ku dadaalaan dhammaanba siyaabaha looga hortegayo caabuqan ayna ku nagaadaan guryahoodii
taasi waa midaas dhallinyaradii marka waxaa la rabaa inay dadaalaan hadday guri hadday maanta shaqadooda yimaadeen oo guriga laabanayaan dharka hadday meel dhigi karaan ha iska dhigeen gacnaha si fiican ha iskaga dhaqeen waxaa la rabaa inay saas yeelaan oo ay dharkii meel iska dhigaan oo aysan waalidka u tegin ilaa ay joogaan aysan waalidka u tegin waalidka ha lagula hadlo smartphone ha lagula hadlo waalidka zoom ha loo sameeyo ha la casriyeeyo anugu intaasaan ku talin oo dhallinyarada aan leeyahay war dhalinyar waxaad arkaysaan maanta cudurkii xamar kaliya kuma sugnaa maanta cudurkii waa faafay meel dowladaha ka tirsan dowladda federaalka ah oo dhan waa wada gaaray hadda ma fiirsanaynaa marka wacyigelintaydu waxaan rajaynayaa iyo dadaalada la wado oo dhan oo wacyigelinaha oo maanta xamar aada uga socda inay iyaguna gobollada saa uga socdaan waxaan codsanayaa dhakhaatiirta meel walba ay joogaan meel walba ay joogaan inay ka qayb galaan wacyigelinta inay wadaan waa wadeen waa ogahay telefishin waa taaganyahin raadi waa taaganyahin in la sii shanjibaaro ayaan codsanayaa tirada xaaladaha covid sagaal iyo toban ee dalka laga diiwaangeliyey ayaa hadda gaartay siddeed boqol shan iyo soddon ruux waxaana bogsooday shan iyo toddobaatan ruux oo ka tirsan halka siddeed iyo soddon ruux ay u geeriyoodeen cudurkaasi cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali